بsmi الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رحimh اllه taعalى bab الجamاعaة llfaaئt min الصلاaة baabu bayaani xukmi اljamacati jamaacadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay lilfaa'iti shaygii tegay yacnii salaaddii tagtay la jamaacaysto mina salaati salaada ka mid ah kan tegay oo salaada ka mida in la jamaacaysto oo jamaacada lagu tukanaya xukunkaa caddayntiisa u baab yahay yacnii salaad faa'ita oo waqtigeedii dhaafay jamaaco ma lagu tukan karaa وبالإسناaد qال أخبرنا علي بن حجر qال أخبرنا إسماعيل عن حمyد عن أنس qال أقبل علينا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبga ayaa nagu soo jeestay بwجهihi wejigiisa ayuu nagula soo jeestay حيina qaama إلى الصلاaةi salaada markuu u kacay qabla أn يukبira intuusan تkبيirsanin ka hor qaala wuxuu yidhi أqimuu صفuuفكم sufuuftiina toosiya wataraasuu isku dhega oo isku dhejiya fa innii araakum waan idin arkayaa min waraa'i dahrii dhabarkayga gadaashiisa xadiidkan marka iyo tarjamadan calaaqa ka dhexaysaa ma muuqanayso wax calaaqa ah oo ka dhexeeya ma muuqanayso leanna tarjamadu waxay tahay salaad tagtay in jamaaco lagu dukado waay salaadanna hadda inay tagtay salaad tagtay inay ahayd ma ku cadda meeshaan laba xalba marka laba arrinba waa laga gaari karaa ama waa lagu ishkaal bixin karaa in marka nebiga uu saa usoo jeesanayo aqiimuu sufuufakum uu dhahaayo dabcan jamaaco waa la dukanaa markaas salaadaas marka duruqda xadiidkan inta la fiiriyo haddii riwaayo riwaayaadkiisa ka mid ah salaadan inay tahay salaad faa'ita ah hadday timaado xadiidku fii maxallihi waa marka qaabkaas mararka qaar waa loo xalliyaa oo culimmada intay tarjamo sameeyaan ayaa mowdicu shaahidi min alxadiid ayaynan keenaynin laakiin fii bacdi turuqihi bay ku jirtaa intaan hadda aniga arkay oon soo fiirfiiriyey ma arkin wax xadiidkan riwaayaadkiisa oo sheegayo in salaada ay ahayd faa'ita ma ii muuqanin sida labaad ama ishkaal bixinta labaad in la yidhaahdo waaye min tasarufi bacdi الnasaakhiin kuwa wax qoro dadka kitaabka yacni qoraayay ilaa kitaabka farguriya lagu qoraayay waxaa dhici karta marka inuu tarjamadan yacni xadiidkan ku hoos dhigay oo mualifka asaga uunan sidaas yeelinna waa dhacdaa marar badan oo ibnu xajar saas wax sidaasoo kalea uu tilmaamaa ayb wbilisnaadi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy wahuwa abu sariy alkuufiyu qaala xadaanaa abu zubayd wasmuhu cabharu bnu lqaasim wahuwa zubaydiyu hiqat rawaa lahu asxaabu kutubi sit can xusayni wahuwa xuseyn bn cabdiraxmaan can cabdillahi bn abi qataadata can abiihi qaala kana maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama nabiga maciisa waxaa ahayd ay kunaa maca rasuuli llahi sal l salam nebiga ayaan maciisa ahayn oon la jirnay id qaala waqti uu yidhi bacdu lqowmi dadka qaarkood ay yidhaahdeen low carasta binaa yaa rasuula allah hadaad nala degi lahayd oo aada na deji lahayd oo meeshaan aan degi lahayn lakaana xasanan qaala wuxuu yidhi innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa an tanaamuu inaad seexataan cani salaati salaadda aad ka seexataan qaala bilaalun bilaal waxa uu yidhi ana axfadukum anaa idin ilaalinayo yacni salaaddii anaa idin ilaalinayo yacni salaaddiinaan idin ilaalinayo ay axfadu salaatakum axfadu lakum salaatakum fatajacuu way jiift waa jiifsadeen fanaamuu way seexdeen waasnada bilaalun bilaal waa tiiriyey dahrahu dhabarkiisa ilaa raaxilatihi gaadiidkiisii ama raaxiladiisiiba ku tiirsaday fastayqada rasuulu llahi sal l slam nebigii baa kacay waqad alaca xaajibu shamsi iyadoo uu soo baxay qoraxda darafkeeda qeyb qoraxdii ka mida ay soo baxday marka bilaal waa seexday isaga laftiisa hurdaa la tagtay fa qaala wuxuu yidhi yaa bilaal aynamaa qulta aaway wixii aad tiri qaala wuxuu yidhi maa ulqiyat calaya korkayga laguma ridin nawmatun hurdo mihluhaa iyadoo kale ah qad weligay tanoo kale weligayba maba hurdinu qaala rasuulu llahi sal l slam in allaha alle qabada arwaaxakum arwaaxdiina uu qibdooday arwaaxdiina ayuu qibdoonayaa xiina shaaa marku doono faraddahaa waa soo celinayaa xiina shaaa marku doono qum yaa bilaal istaag faadini innaasa dadka u adin bisalaati salaada ugu adin faqaama bilaalun bilaal waa kacay faadana waa adime fatawada-uu waa weyse qaateen yacnii xiina irtafacat ishamsu qoraxda markay kor noqotay uma qaama fasallaa bihim fasallaa bihim waa maxalu shaahidka marka salaadaanu waqtigeedii tegay khaarija waqtihaa ayaa la dukaday maca dalika jamaacana waa la tukaday marka salaada faa-itadoo tagto waa lagu dukan karaa jamaaco ayb mabaaxista kale xadiidka waa soo marnay qaala baabu tashdiidi fi tarki اljamaacati adkaynta la adkeeyo caddaynteediibuu u baab yahay fii tarki ljamaacati jamaacada ka tegiddeeda yani in jamaacadii markaa laga tago aad in loo adkeeyey wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu lmubaarak can zaa'idata bni qudaamata waa iska mashaahiir raggan qaala xadaanaa saa'ib bnu xubayshin wahuwa alkalaaciyu alxumsiyu maqbuulun can macdaana bni abi طalxata alyacmuriy sidaana waa loo dabdiya alyacmariy ibnu xajar alyacmariyu ayuu dabdiyay bifatxi اlmiim taqriibka wahuwa hiqat rawaa lahu muslimu wاlarbaca alyacmariy qaala qaala lii abudardaa baa wuxuu igu yidhi buu yidhi ayna maskanuka meesha aada degan tahay waa halkee xaggeed degan tahay macnaha ayna maskanuka ayb yani marka hadda darafkaa loo jeedaa waa daraf miimi ah maskan waa mafcal labadana daraf iyo iyo masder labadaba waa isaga imaan karaan sakana yaskunu ayb ayna maskanuka meeshaad degan tahay waa halkee qultu waxaan idhi fii qaryati fii qaryatin qaryo duwayna ximsa xoogaa yar ximsa kasoo sokayso waxyar duweyn waa jamcu duun faqaala abu dardaa wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay maa min halaatatin saddex ma jiraan fii qaryatin qaryo dhexdooda ahaanayaan walaa badwin meel baadiye a ahaanaya dhexdiisa laa tuqaamu kuwaasoo aan la aqimaynin oon la oogaynin fiihim iyaga dhexdooda salaatu salaada aan lagu oogaynin ilaa qad istaxwada calayhim shayطaanu shayطaan baa ka qaalib noqday facalaykum biاljamaacati jamaacada ogaada fainamaa yaأkulu di'bu اlqaasiyata yeydu waxay cuntaa alqaasiyata neefka fog oo xoolaha ka dheeraado ka dhex baxo ayay qabsataay ay cuntaa marka jamaacadii yaad ka helaysaan badbaado marka jumladan dambaa marka salaada la oogaayo la sheegayo jamaacada in laga wada tusayso qaala saa'ibu yacnii biاljamaacati wuxuu ula jeedaa aljamaacata fi salaati jamaacada yani salaada dhexdeeda ah facalaykum biاljamaacati aljamaacatu fi salaati ee midda kalena ma diideyso leanna jamaacadu laba mafhuumay yeelan kartaa hadday dadku madax leeyihiin madaxdaasi marka iyo iyaga oo taladooda haayaan jamaaco waayo in marka laga dhexbaxo laga shaadoobo lama ogolaanayo marka macno kale ayay yeelan kartaa sawaadul acdamka meesha ay muslimiinta u badan yihiin macno saddexaaday yeelan kartaayo jamaacadu bimacnaa ahlucilmiga in laga wado leanna dadka cawaamtaana tabacay ahlucilmiga u yihiin haadihi hiya aljamaaca middaan dambaan asal ah ayb waana sababka marka uu leeyahay laa tasaalu طaa'ifaة min umatii daahiriina calى اlxaq culimada qaar ay ku macneeyeen qaala aljamaaca buu yihaha aljamaaca ayb qaala baabu tashdiidi adkeyntii caddaynteedii u baab yahay la adkeeyo fi takhallufi in laga haro can iljamaacati jamaacada laga haro wabihi qaala aqbaranaa qutaybatu can maliki can abi zinaad wahuwa cabdullahi bni dakwan can ilacraj wahuwa cabduraxmaan bni hurmus can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaala waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laqad hamamtu waxaan hamiyey an oon yacnii damcay an aamura inaan amro bixatabin qoryo in lasoo guro xaabo fa yuxtataba lasoo guro markaas uma aamura bisalaati salaadii aan amro fa yu-adana lahaa loo adimo uma aamura dabadeed aan amro rajulan nin faya-umma annaasa dadka u imaam noqdo uma ukhaalifa dabadeed aan weydaarto ilaa rijaalin rag xag aan u weydaarto oon u dib maro yacnii guryahooda fa uxariqa calayhim aan ku gubo buyuutahum guryahooda markaa aan korkooda ugu gubo yani inaan soo gubaan hamiyey waay waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa low yaclamu axaduhum midkood haddou ogaan lahaa annahu yajidu inuu helayo cadman laf samiinan oo buuran oo hilib uu ku yaallo ow amase mirmaatayni hilibka labada yacnii qoobka ariga dhexdiisa hilibka ku dhex jiro waa hilib aan macno lahayn aada u yar weyna haddii marka hilib weyn iyo hilib aan macno lahaynoo iska yaroo midkaas qoobka yani ama majinta ariga dhexdeeda ku jiro haddii uu og yahay inuu helayo xasanatayni oo wan wanaagsan la shahida alcishaaa cishaha ayuu xaadiri lahaa xadiidkan marka axkaam badan baa ku jirta oo macnaha uu u tarjamay waa ku jirtaayo middaa waxay tahay jamaacada in laga haro sida loo adkeeyey culimada qaarna waxay ka qaateen jamaacadu inay waajib tahay walidaalika bukhaari wuxuu baabeeyey baabu wujuubi اljamaacati salaada jamaacada qofkaan cudurdaar qabin waajib inay ku tahay bukhaari waa jasmiyey iyadoo masaladan khilaafka ku jira la og yahay ayuu jasmiyey liquwati daliiliha daliilkeeda xoog badnaantiisa dartiis ayuu u jasmiyey ounan uga laba labaynin sidaana imaam axmed iyo aimo badan baa ku tageen iyadaasaana aada moodaa inay aada u xoog badan tahay aimada qaar kale waxay leeyihin maya jamaacadu waajib maahane waa sunno qaar waa fardu kifaaya ay leeyihiin waa qolada dhahayaan marka waa sunno xadiidkan waxay dhahayaan waxaa laga hadlayaa waa jumcaday dheheen aljumcatu ee jamaacada ma laga wado waxayna qabsadeen riwaayo muslim min xadiidi bni mascuud oo nebigu sal ll ly slam uu yihi yani dadkan markuu tilmaamayay yatakhallafuuna can ljumcati buu yatakhallafuuna can اljumcati marka jamaacadan waa jumcaday leeyihiin laakiin de waxaa looga jawaabay jumcada keligeed ma ahano xadiidkanaaba alcishaa u sheegaa soo maa kan laftiisa oo low yaclamu axaduhum anahu yajidu cadman samiinan aw mirmaatayni xasanatayni lashahida alcishaaa cishuu jumco maaha marka cishihiina marka halkan waa lagu sheegay abu bakr alxumaydi wuxuu wariyey xadiidkan fii musnadihi laqad hamamtu an uqiima salaata salaata alcishaai ayuu yiri cishihii baa marka ayba qisada uu ku keenay ayb dikru ljumcati marka fi lxadiidi ma diidayso salaadaha kale leanna maxaa yeelay waxay uun iska noqoneen min baabi dikri bacdi afraadi alcumuum oo jumcadu jamaacadaasay ka mid tahay iyada meel haddii jumco lagu sheegay macnaheeda kuwa kale inaynan jirin ma aha ayb waxyaabaha kaleoy sheegeen waxaa ka mid a ee nebigu waxay yidhaahdeen waa hamiyey laakiin ma samaynin ee samaynta iyada de nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu sidaa u samayn waayey dad ilmo iyo naaga iyo ayaa guriga joogaan oo ayagu marka ciqaabta aan mudanin sidaas uga tegay ee wailaa kuwan inay ciqaab astaahilaan waa ka hadlay ayb mar kale waxay yidhaahdeen qoladan qolo munaafiqiinay ahaayeenoo linifaaqihim uu u gubaayey takhalluf can iljamaaca ma aha waxa uu u hamiyaan ujeedaa inuu u gubo inuu guryaha ku gubo waxa uu ku hamiyey waxay yidhaahdeen waa linifaaqihim laa litakhallufihim can iljamaacati midaasna de waxaa la yidhi xukunka cilada mansuusada ah yatakhallafuuna can iljamaacati see nifaaq umaba la sheegin cilada marka mansuusada ahaana ka xoog badan midda mustanbadada ah ayib meeshaas iyadana sidaas ee waxaa kaloo ay yidhaahdaan xadiidka laftiisaaba jamaacada inay sunno tahay laga qaadan karaayo rasuulku markuu leeyahay waxaan damcay inaan qof salaada geliyo anigana aan kuwaas aado ee isagiiba jamaacadii waa ka maqnaanaa soo maaha inta uu kuwaas jiro qaarna saasay yidhaahdeen kownuhu marka isaga uu qof bedelkiisa intuu geliyo isaga uu baxaayo ayaa waxay tusee bay leeyihiinba inaynan waajib ahayn hadday waajib tahay ee marka salaada uu tujiye tujiyo kabacdiyu samayn lahaa laakiin taasi qasab ma aha de waxaa dhici karta inuu jamaacada kasoo gaari karo suuragal oo qofka hadda dadkaba jamaacada ugu yeerayo marka salaada la galo dadka ugu yeerayo jamaacada inay soo aadaan ama qubayla salaah oo kale iyaga isaga laftiisa gadaal unbuu ka dukanaa dabcan jamaacadiina waa inuu soo gaaro waa dhacays waa dhacaysaa adu ishkaalaadkaas unbay sheegaan laakiin xadiidku aada u cadyahay waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa in ya xadiidku wuxuu tilmaamayaa in maal qofka lagu ciqaabi karo oo yacni maalka ama ganaax la saari karo maxaa yeelay hadda xukunkan waxaa ku jiro waxaan ujeedaa kanay waxay ku keenaan wuxuu ahaa masaladaa lafteeda marka way ku keenaan waa soo geliyaan xadiidkan guryaha laga gubaayo iyo maal laga la baabi'inayo waay maalkaas la baabi'inayana muqaabil wuxuu u yahay ciqaab maalka la baabi'inayo waa ciqaab shay waajib ku ah oo ay ka tageen waay waxay leeyihiin marka in maal markaas qofka lagu ciqaabo waa bannaanaa kartaa ama haddii la yiraa ciqaab badani ah waayo midaanna waa qabla waxay leeyihiin inta aanan maal in la ysku ciqaabay aynan imaanin laakiin maal in qofka lagu ciqaabi karo xadiidka bahzu bnu xakiim ee zakada ku saabsanaa sheegayada fa inaa aakhiduuhaa wa shadra maalihi qaala baabu lmuxaafadati cala asalawaati xaysu yunaadaa bihina salaadii in la ilaaliyo xaysu meel lagu ilaaliyo yunaadaa bihina laga adimayo meelaha laga aadaanayo xaya cala salaah ay ka yeeraysaa jamaacada lagu ooga ee haddaad gurigaaga adiga iyo wiilkaaga ama adiga iyo ehelkaaga haddaad jamaacan samaysanayna aada dhahdaan maya jamaacadu meesha laga dhawaaqayo oo xaya cala salaah laga dhahayo ayb wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bn lmubaarak can اlmascuudiyi can caliyi bni اlaqmar whuwa abulwaasic alhamdaniyu lwaadiciyu hiqat can abi laxwas wahuwa cawf bnu malik aljushamiyu hiqat can cabdillaahi anahu kana yaquulu ibnu mascuud wuxuu dhihi jiray man sarahu qofkay farxad gelinayso an yalqa allaha inuu alla la kulmo caza wajala hadan berrito musliman isagoo muslim ah oo nabadgalay muslim ah falyuxaafid calaa haaulaai asalawaati alkhamsi qofkii berri isagoo muslima yani muslim bimacnaa yani islaamkii salaada ka tarjumaysa qofkii marka berri ay farxad gelinayso inuu alla la kulmo musliman isagoo muslim ah falyuxaafid calaa haaulaai asalawaati alkhamsi shantan salaadood ha ilaaliyo xagee ku ilaalinaa xaysu yunaadaa bihinna xaysu meel yunaadaa la dhawaaqayo bihinna iyaga loogu dhawaaqayo fa ina allaha caza wajalla alle maxaa yeelay sharaca linabiyihi sala allahu calayhi wasalama nebigiisa wuxuu u jideeyey sunana alhudaa hanuunka dariiqyadiisa wa inahunna salaadahanuna oo in la aado min sunani alhudaa ayay ka mid yihiin hanuunka dari dariiqyadiisa wa inii anigana laa axsibu u malayn maayo minkum idinka xaal uu idinka mid yahay axadan qof ilaa lahu masjidun masjid buu leeyahay yusallii fiihi uu ku tukanayo fii beytihi gurigiisa dhexdiisa falow sallaytum fii buyuutikum haddaad guryihiina ku tukataan dhexdooda wa taraktum masaajidakumna aad ka tagtaan la taraktum sunnata nabiyikum nebigiina dariiqiisii baad ka tegaysaan w hadda sunnadu acamu min annadbi waa ka caamsan tahay waxaa laga wadaa dariiqi nebiga nebiga dariiqiisa waajibaadka in la guto sunanka in la sameeyo intaba waa iskula wada jiraan ayb sunnada markaa u fahmin tii faradka muqaabilka ku ahayd walow taraktum haddaad ka tagtaan sunnata nabiyikumna la dalaltum waad dhumaysaan ayb marka haddaad sunnadii nebiga ka tagtaanna waad lumaysaan wamaa min cabdin addoon ma jiro muslimin muslim a yatawada-u weyse qaadanayo fa yuxsinu lwuduu'a weysada hagaajinayo huma yamshi ilaa salaatin salaad usoo soconayo ilaa kataba allaahu lahu ilaa alla wuxuu u qorayaa bikulli khudwatin tallaabo kastaa yakhduuhaa uu tallaabsanaya xasanatan xasana wayarfacu lahu bihaa darajatan buu ugu koryeelayaa ow yukafiru canhu bihaa khatii'a dembi ayuu uga dhaafayaa walaqad ra'aytunaa waa is arkaynay nuqaaribu nuqaaribu bayna alkhudaa annagoo tallaabada isku dhadhaweynayno oo tallaabada aan yacni isku dhadhaweynayno si dembi badanna looga dhaafo darajaad badanna naloo kor yeelo walaqad ra'aytunaa waa is arkaynay wamaa yatakhallafu canhaa iyadoo owalxaal maa yatakhallafu canha ounan kadib maraynin jamaacada ilaa munaafiqun munaafiq ma ahane macluumun nifaaquhu munaafiqnimadiisa la ogyahay mid la ogyahay ay tahay ka unbaa jamaacada ka hari jiray walaqad ra'aytu rajula qofka ayaan arkayay yuhaadaa iyadoo la garab galayo bayna arajulayni laba nin dhexdooda xaal uu yahay ee ama laba nin dhexdooda lagu garab galayo xataa yuqaama fi safi ilaa safka lasoo istaajiyo yacnii hadda qof la garab galaayo oo xanuunsan cudurdaarow ba haystaa jamaacadii cudurdaarow ka haystaa marka wuxuu ku leeyahay saxaabadu siday jamaacada ugu dadaali jireen ayagoo jiran oo jamaacadu xataa ay waajibkeedu uu ka dhacay ayay ku dadaali jireen si cirdigooda iyo sharafkoodana ay u ilaalsadaan leanna qofkii hadduunan masaajidka imaanaynin qofkii haddii uunan masaajidka imaanaynin waa la tuhmayaa oo ninkan aan masaajidka imaanaynin oon tukanaynin oon masaajidda ku dukanaynin xaalkiisu waa sidee baa la dhahayaa xaalkiisa waa lawaa waa sidee baa la dhahayaa marka dee nifaaq bay calaamad u ahaan jirtay si marka arrintaa layskaga ay isaga ilaaliyaan xataa waa isku soo dhibi jireen ayb wbihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa marwan bnu mucaawiya wahuwa alfazariyu qaala xadaanaa cubayd llahi bnu cabdillaahi bni اlasm can camihi yaziida bni اlasm can abi hurayrata qaala jaءa acmaa mid indhoola a baa yimid ilaa rasuuli llahi sal l slam uu yimid faqaala wuxuu yidhi inahu laysa lii qaa'idun mid i hogaamiyaa melihi yaquudunii kaasoo i hogaaminayo ila salaati ii kaxaynayo fasa'alahu waa su-aalay an yurakhisa lahu inuu u ruqseeyo an yusalliya fii beytihi gurigiisa inuu ku tukado faadina lahu waa u idmay falamaa wallaa markuu jeestay dacaahu waa u yeeray faqaala lahu wuxuu ku yidhi atasmacu nnida'a bisalaati atasmacu ma maqlaysaa annidaa'a aadaanka bisalaati loo addimayo qaala nacam buu yidhi haa qaala fa ajib soo ajiib marka haddii ninkan marka indhoolka ah uu waayey ruqso lasii waayey yacni maxaad u malaynaysaa marka qof kale waxaa lagu xiray marka atasmacu nidaa aadaanka ma maqlaysaa macnuhu marka waxaa weeyaan haddii masaajidkan korkiisoo kale inta la koro caadi loo adimo oo aan mikrofon iyo waxba la isticmaalin meeshii uu aadaankaas gaaro qofka degan ama joogo waa soo ajiiba ee hadda mukabiraadkan mikrofonadan iyo lagu xisaabtami maayo leanna curfigoodu muqaarin lama ahayn waqtigii xadiidka nebigu uu sheegayay curfiga muctabarka ana waa midka muqaarinka ah waay ayb wabihi wabihi qaala marka citbaan markii uu nebiga ku yidhi meelaan ku dukada ii gurigeyga iga rasuul allo iigu tuko mararka qaar masjidkii ma gaari karo indhool indhoolna markaas wuu ahaa citbaan waa u ruqseeyey nebiga ninkanna uma ruqsaynin ee cillada waxay tahay ninkan aadaanka uu maqli karay meel dhowow deganay citbaanna aadaanka meeluu ka maqli kara ma joogin ayb imaama qowmihina wow ahaa doox weyn oo biyaha markay soo maraana aan la mari karin oo xagga kale loo gudbi karinna waa joogay waxyaabahaas uga duwanaa marka wa bihi qaala akhbaranaa haaruun marka cudurdaarada de jamaacaduna waa badan yihiin oo wuxuu noqon karaa mararka qaar maalan inuu xanuunsan yahay mararka qaar qofku inuunan muqiimba ahayn oo qof iska musaafira uu yahay socoto ah mararka qaar qof dadka ay ku dhibtoonayaan hadduu yahay raa'ixa kariiha ah markaas leh kii basasha soo cunay oo kale inuu markaa masaajidka soo aadiyaan usoo dhowaaninaa la yidhi nafsadiisa u cabsaday maryaha in laga furtooba ka baqaa isbaaraa meel walba taagan maalan masjidkii maba gaari karaba hadduu iridda furaba wuxuu ka cabsanaa waa baqa waa cudurdaar cabsida waxaa cudurdaar noqon karo qof jiran ayuu la joogaa haddii uu ka tagana waa dayacma cunug yar oo iska garguuranayo dab isaga dhacayoo kale gurigii joogo cid ka bedelaysaa ma leh nafba hadduu ilaalinayo waa cudurdaar lafteeda maal hadduu ilaalinayo cudurdaar waayo xataa keligiis baa marka xoolo meel ku ilaalinayo maal haddii uu ka dhaqaaqo jamaacada aadana waa la qaadana maalkana waa maal qof macsuuma uu leeyahay waa cudurdaar iyada lafteeda iska bax marka jamaacadii aad maalkan dhib male maalmaa jamaaco looga tegaa ma la dhahayo maalkan isaga laftiisa ma ahan in meel cidlaa la yskaga dayacaa ma ahan laakiin haddaad soo xiro kartid waad aadaysaa dabcan wa bihi qaala akhbaranaa isxaa haaruun bnu zayd ibnu abi zarqa qaala xadaanaa abi qala xadaanaa sufyaanu xaa waahbaranii cabdullahi bn mxamed bn isxaaq qala xadaanaa qasim bni zaydi qala xadaanaa sufyaan can cabdiraxman bni caabisin can cabdiraxman bni abi leyla can bni umi maktuum anahu qaala ya rasuula allah ina almadinata kahiirat اlhawaam madiina waa meel halaqyo badan wasibaac oo dugaagyo badan qaala hal tasmacu xaya cala asalaax xaya cala alfalaax ma maqlaysaa buu yidhi qaala nacam qaala faxaya halan soo ajiib marka faxaya halan marka waa ismu ficil ismu ficil amar soo ajiib ey ajiib kaalay walam yurakhis lahu uma ruqsaynin marka waa shay marka hadda oo iska mutawaqac ah oo marka isaga indhoolanimadaas iyo madiino lafteeda waxa uu ku istaagayo iyo mas inay yihiin iyo in kale uunan arkaynin iyo waxyaabahaas uu cudur daaranayaa marka haddiiba uu maqlaayo nebiga ma uunan ugu cudur daarin xadiidkan ibnu xajar itxaafka wuxuu ku yidhi itxaafulmaharaha wuxuu yidhi wasaqata min sanadihi cabdiraxmaan bni abi leyla ayaa ka dhacay ay min asanadi cinda alxaakim mustadraka mustadraga xaakim xadiidka waa ku wariyey xaakim mustadrag uu ku wariyey cabdiraxmaan baa ka maqan oo ka dhacay wa qaala wuxuuna yihi xaakim saxiixu lisnaadi in kaana bnu caabisin samicahu min ibni ummi maktuum cabdiraxmaan bnu caabis hadduu ibnu ummi maktuum ka maqlay waa saxiix buu yidhi qultu ibnu xajar marka wuxuu yidhi lam yasmac minhu ibnu caabis ibnu caabis ibnu ummi maktuum kama maqlin wala bnu abi leylana kama maqlin walaa abu rasiinna kama maqlin ibnu ummi maktuum qaalahu ibnu maciin ayaa yidhi innaga hadda yaa maxaa noo yaal marka can cabdiraxmaan ibni abi leyla can ibni ummi maktuumaa ku xigan ibnu xajar marka wuxuu leeyahay meeshaas irsaalaa ku jira khafi ah ibnu abi leyla lam yasmac min ibni ummi maktuum qalahu ibnu maciin wاlmuctamadu fi اtiصaali hada اlisnaadi xadiidkan itisaalkiisa shayga loo cuskanayo waa riwaayatu cabdillaahi bni shadaad canhu yani can ibni ummi maktuum wa can moxamed ibni cabdillaahi safaar can ismaaciila bni isxaaq alqaadi wa can axmed bni cabdillaahi اlmusaniy qaala xadaanaa abu khaliifata qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qala xadaanaa xamaad huwa bnu zayd can caasimin bihi bihi maxaa laga wadaana can caasimin can cabdillaahi bni shadaad can cabdillahi bni ummi maktuum saas marka riwaayada oo itisaalka loo cuskanayo waa riwaayata cabdillaahi bni shadaad caman can ibni ummi maktuum amaa riwaayada cabdiraxmaan ibni abi leyla can ibni ummi maktuum irsaal khafi-a baa ku jira kutubaha marka adraafta wax badanay taraan warkaas hadda marka itxaafulmaharaha ayuu ku yaalaa iyo taariikhda bukhaari iyadana kitaab cilal badan iyo irsaalka weliba aada ugu yaalla ayb qaala baabun abaranaa qutay qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can hishaam bni curwata can abiihi ana cabdاllahi bna arqam kaana yaumu asxaabahu ayuu tujinayay faxadarat salaatu baa timid yowman maalin fadahaba lixaajatihi xaajadiisa ayuu u baxay uma rajaca waa soo laabtay faqaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu idaa wajada axadukum اlgaa'ita midkiin haddii uu dareemo gaa'id saxaro falyabda' bihi ha ku bilowda gaa'idka qabla salaati salaada ka hor ha iska soo xaajo guto kadib salaada ha dukado marka haddii jamaacada uu soo gaari waayo cudurdaaruu haystaa markaas waa manaa min acdaari اljamaaca tanaa ka mida marka qofkii inuu masquul kusoo intuu isagoo markaa ay riixayaan saxaradii iyo kaadidii maahan inuu jamaacadii soo aadee cudurdaar ba uu haystaa masquushii ha aado markuu kasoo dhammaysto wixii uu kasoo gaara ha tukado ayb falyabda' bihi amar waayo haddii uunan hadda amarkan la imaanin oo uu salaadii ku bilaabo kadib uu iska masquul galo maxay noqonaya salaadiis waa ansaxee haddii uunan isaga isku kaadinin iyo wax lamida hadduu marka isagu haba isku celiyee maxaa yeeley khushuuca ayaa ka tegaya unbaa loo la leeyahay maahane salaad kama ansaxaysa macnuhu ma ahan saas marka la leeyahy laa salaata bixadrati طacaamin walaa huwa yudaaficuhu lakbathan laa salaata kaamilatan lanna khushuuc waay waxbaa laga laga laga rabo khushuucuna inkastoo salaada uu dhuuxeeda yahay haddana haddii la waayo salaadi ma ansaxayso qalaa qofka laga rabaa ma la dhahayo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can anasin qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam idaa xadara alcashaau cashadu hadday timaado wauqiimat isalaatu salaadiina la aqimo fabda-uu bilcashaa'i cashada ku bilowda oo haddii marka cashadii la keeno salaadiina la aqimo cuntadaada iska boobsiiso kadib aad masaajidka waxaad ka gaartaba iyadana waa cudurdaar kale fuqahada marka iyagoo macnaha fiirinaya waxay leeyihiin qofku hadduu cuntada aad markaas ay baahi ay hayso oo cuntadii markaa uu aada u damcayo niyadiisa iyo qalbigiisana ay raacayso waayo markaan haddii laakiin oynan raacaynin ha iska soo tukada kadib ha u yimaado ayb haddii marka isagoo nafsadiisu raacaysa oo salaada galana waa ka ansaxay salaada ayb oo cuntadii uu iskaga tago imaamka isagana kuma jiro middan ma'muumiinta leh waay maxaa yeele waxaa soo aroortay nebiga sal ll cl slam isagoo cunto cunayo midi haysto oo garab goynayo ayaa iqaamadii ou maqlay bilaal mididii ayuu meesha dhigay salaaduu aaday saniicu lbukhaari marka waxay tahay imaamka iyo ma'muumiinta waa kala saara imaamka maya buu leey tan ma'muumiinta waay wax iska leh wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmusanى wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wahuwa almulaqbu bgundar qala xadaanaa shucbaة can qataadata can abi اlmalix can abiihi qaala kunaa maca rasuuli اllahi sal ly slam nabiga maciisaan ahayn bixunaynin faasaabanaa madarun roob ayaana asiibay fanaadaa munaadii rasuuli اllahi sal l slama dhawaaqay an saluu fii rixaalikm ay salluu tukada fii rixaalikum guryihiina ku dukada meesha aada degantihiin waxbaha soo bixinina oo jamaacaha usoo bixinina meeshaana waxaa laga qaadanayaa roob markuu da-aayo jamaacada waa laga takhallufi karaa wujuubkii waa dhaca ee qofku hadduu isa soo dhibo uu masaajidkii yimaadana waa fiican yahay ceeb ma leh haddii isagoo de ruqsada uusan nacaynin hadduu ruqsada nacaya laakiin ma la rabo tashaduday iska noqonay markaas ayb baabu xaddi idraaki اljamaacati jamaacada haleelideeda xadkeeda intee in la egaa jamaacada lagu haleelaa wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdاlcaziiz bnu muxamed wahuwa daraawardiyu can ibni طaxlaa waa moxamed bnu طaxlaa almadaniyu saduuqun abu daawud iyo nasaa-i baa u wariyaan mid kalaa jiro oo la yidhaha yacquub ibni moxamed ibni طaxlaa labadoodaba ibni طaxlaa baa lagu iطlaaqaa hadda laakiin midka la sheegaa waa moxamed oo isagaa ka wariya mixsankan ayb kaa marka yacquub ibni moxamed ibni طaxlaan muslima u wariyo nasaa-i maba u wariyaba can mxsn bni caliyin اlfihriy wahuwa almadaniyu mastuur abu daawud iyo nasaa-i baa iyagana u wariyay mastuur weeyaan marka ninkan mastuurku imaa waa majhuul اlcadaala ama waa majhuul اlxaal labadaba waa lagu iطlaaqaa can mxsn bni caliyin اlfihriy can cawf bn اlxaariث wahuwa اlasdiyu maqbul bukhaarina waa u wariyaa dabcan ha baa lagu calaameeyey ayb marka hadda maqruun iyo wax nooca inuu yahaa laga yaabaa can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal l slama qaala man tawada'a qofkii weyse qaato faaxsana alwuduu'a weysada hagaajiyo huma kharaja caamidan ila lmasjidi dabadeed soo baxo isagoo masaajidka mid u qasdaya ah fawajada annaasa dadkii helo qad sallow inay tukadeen kataba allaahu lahu alla wuxuu u qoraa midla ajri man xadarahaa qofkii jamaacada xaadiray ajarkiisii oo kale u qoraa walaa yunqisu ma nuqsaaminayo daalika kaagaasi min ujuurihim iyaga ajaryaalkooda kuwii tukaday shay-an waxba ka nuqsaamin maayo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa adiga haddaadan isdaaxdaahinin oo adiga aadan xadgudbin oo intaad aayar soo weyse qaatood soo baxday salaaddii oo lagaa hor tukaday aada timid ajarkii jamaacadaa laguu qora ramaaneedu marka jamaacada sidaasna waa lagu haleeli karaa inaad adiga adoo dadaalayo masjidkii soo xaadirto jamaacadii ay ku dhaafto ajarka jamaacada waa ku gaaraysaa ood helaysaa wabihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii camr bnu اlxaariث ana alxukayma bna cabdillaahi اlqurashiya xadaahu wahuwa saduuqun muslim iyo alarbaca u wariyaan أنه xdثه أن نافع بن جuبyر وcبداللahi بن أbي سلمة xdثاaه أن معاaذ بن cبدالرحمن xdثهma عن حمrاn مولى عثمان عن عثمان بن عفان qاla سمعت رsuuل الlahi صلى اه عل سلم yqul maن توضأ لصلاaةi qofkii salaada u weyse qaato faأsبغ الوضوءa weysada taam yeelo ثuma mashىa إlى الصلاaةi usoo socdo almaktubaةi fasallaahaa maca annaasi dadka la tukado ow maca aljamaacati ama jamaacada la tukado ow fi lmasjidi ama masjidka ku dukado ow filmasjididan marka waxaa soo geli karo in jamaacadii ka hor tagto masaajidkii uu isaga tukado gafara allahu lahu dunuubahu alla dunuubtiisa waa u dhaafayaa ayb ayb marka tanna in lagu gaari karo labada xadiidba marka macnaha meeshaa marka mxuu maxaa ka cad marka muxuu qabaa wuxuu qabaa haddii qofku uu salaada qeyb kamida kusoo gaaro min baabi owlaa waay soo maa kii salaada aan soo gaarin baaba la siiyey ajruljamaaca kii ataxiyaadka dambe kusoo gaara waa hela isagana wa baabu yacni baabkan oo fadaa-isha de ilaahay marka waxaa weeyaan fadligiisu waasac waay inuu qof wax siiyana wax uga dhammaan maayaan ayb marka adigun inaadan isdaahdaahimin waay oo dadaashid bacd alculamaa baa waxaa laga wariyaa inay yidhaahdaan hal ragco inuu kusoo gaaro ayuu jamaacada ku gaara ajarkeeda waxayna ka qaataan man adraka rakcatan min asalaati iyo ama xadiidkii aan soo marnay laakiin kaas waqtiguu ka hadlayay hadda laga hadlayna waa fadiiladii wa jamaacada xoogaa marka way kala duwan yihiin axaadiidtan baa yaa jirto oo qaarkood weliba ayda ansaxeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed